Deegaanka Jawi ee hoostaga degmada ah Ceelbuur ayaa ku tallaabsatay horumar dhinaca adeegyada bulshada, iyadoo hadallada horumarinta bulshada ee Talasamo ay agab waxbarasho ku wareejisay iskuulka deegaanka. Dadka deegaanka Jawi ayaa u mahadceliyey dallada Talasamo ee soo gaarsiisay agabkan waxbarasho, taasi oo ka caawin doonta sare u qaadista tayada waxbarashada ee bulshada deegaanka.
dallada la yidhaahdo talasamo oo waxa weeye wakti ina gelisay wakti inay nala wadaagta ay- ay go'aansatay si sharaf badan waxa weeye ay- wa- wa- waktiga ina- inay nala- ay nala wadaagto Een, wakti badan iyo juhd badan ay ku soo bixisay maanta inta soo bandhigtay waxqabadkii iskuulka hoose dhexe jaw inay geliyaan soo muujiyaan waxqabadkooda dhanka kale madaxa dallada talasamo ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan taageeridda goobaha waxbarashada ujeedka magaca talasamo waa dallad khayri ah aan faa'iido doon ahayn u dhaqdhaqaaqda horumarinta eh, siiba waxbarashada reemiyiga Eh, aad baan u faraxsanaha saaka inaan maanta inaan iskuulkan jaw soo gaarsiinay agabkan kuraasta iyo miisaskan ka kooban oo dee deegaankana baahi looga qaba weyn Eh, waxaan is leenahay waa waajibaadna saaraay iyo wax xaqna la kugu lahay markii deegaan ahaan iyo dadnimaba la fiiriyo haddana waxaan aad u dareemaynaa baahida iskuulkan ka jirta iyo dhammaan deegaano badanba inaysan intaanu ku filnayn Eh, laakiin sida la rabo wax kuma wada socdaan sidii la dhaafi waayaa wax ku wada socdaan insha allahu ardada kaalimada gala weliba saddexda kaalin ee ugu horeysa ama fasal kasta kaalinta ugu horeysa ardada gasha insha allahu dallada talasamo oo hadda alaabtaan idin keentay ayaa maalmarintooda bixi doonta diilain